madaxweynayaasha soomaaliya iyo jabuuti ee maanta booqashada ku yimid magaalada baladweyne ayaa waxaa socdaalkooda ku wehlinayay wasiiro diblomaasiyiin iyo saraakiil ciidan labada madaxweyne ayaa loo sameeyey soo dhoweyn heer sare ah amniga magaaladana aad ayaa loo adkeeyey qeybaha kala gedisan ee bulshada magaalada iyo mas-uuliyiinta maamulka heer gobol iyo degmana waxa ay kula hadleen xarunta ciidamada amisom deegaanka ceel jaalle oo u dhow garoonka diyaaradaha ugaas khaliif madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa inta badan khudbadiisa waxa uu kusoo hadal qaaday colaadaha ka jira gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanada deefow iyo kabxanley arinta colaadaha deegaanka ka jira waxaan u malaynayaa markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad midna maaha iyadoo allah u naxariistay wiilal badan oo maanta naga dhintay oo aan soo aasnay aanay dhiman kuwo badan oo dhaawaca maanta oo qaarkood inay curyaameen laga yaabo aanay dhaawacmin oo aanay curyaamin ayaa intaasoo jeer halkan isugu nimiday si aanay si colaadda meeshaasi ay u istaagto laakiin dee qabka qabiilkaa naga xoog badiy sow maaha gabarteennu guur ma gasha haddaana saa yeelin kuwa kale gabarteenna saan haddaana yeelin waxba soo ma ayan kordhin maantana waxaan haynaa natiijadeedii meeqo hooyo ayaa gablantay meeqo carruura ayaa agoon ah maanta oo ku dhimata meesha dhulkiina weli meeshuu ku yaallaa dhulkii ma tegin mana dhimanin mana guurin meeshuu ku yaallaa wiilasheenniina waa dhinteen qaarkood waa curyaameen qaar muxuu ahay waa dhaawacan ilaa maanta la ildaran yihiin xumaanta iyo xiqdiga walaalkii iyo wiil iyo abtigii kala gashay weli way taagan tahay masii wadaynaa mise waa joojinaynaa haddii aan joojinayno reer hiiraan waxaa looga baahan yahay qaar ahaan beledweyne iyo agagaarkiisa dadka degan inay go-aankaas ay gaaraan walaalaheen amisom guud ahaan hiil walaal gaar ahaan wayna kaalmayn karaan laakiin nabadda nooma keeni karaan nabadda annaga unbaa keeni karo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa isna sheegay in qof ahaan ay dhibayso colaadaha sokeeye xilli ciidamada soomaaliya iyo kuwa jabuuti ay dagaal kula jiraan kooxda al-shabaab midi waa in laga difaaco waxaan soomaalida isku sheegaya ee meelo kale laga soo amrayo ee dalkii nabadda u diiday shaqada u diiday noloshii u diiday ee waddooyinkii u fadhiistay in laga difaaco in laga kiciyo in la laayo in islaamnimada iyo dadka islaamka ee dhulkan degani ay naftooda iyo cirdigooga la dhowro tan kale ee hoos socotaayay annaga wayna dhibaysaa runtaa daasha nabad la-aantan kale ee dhexdiinna ka imanaysaay warkana soo gaadhayay aad buu u falxunya annagana wayna dhibaysa aniga shakhsiyan aad baan uga dhaawacmaya madaxweynuhuna iminka in badan buu ku celceliyey markii afraad ee nimida weeyaan buu leeyahay fariintaa uun aan sido haddana dhigo islaan aan ku dhacayn waa maxay dee cadaawaha intaa leekee ummadda yacni walaalaha ee meel ku wada noolee ajyaal iyo ajyaal iyo ajyaal ku noolaa maxaa keenay inay inay dhiig daadiyaan dadku hadduu isdiido u wada hadlaa odayuu leeyahay anna codkaygaan ku kordhinayaa maantana marti baan idiin ahay martina waxay doonto waa la siiyaa annagana siiya nabadda maanta dardaaranna waa nagaga tagaya magaaladaydii kolkaan ku noqdo dadkii tallaabay qaadeenoo way wada hadleenoo way iscafiyeenoo wixii ciidankeennaas halkaa joogaay uu karayo iyo wuxuuna karaynba anigu waan ku amrayaa inuu bogsiiyo madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ballan qaaday in dowladdiisu ay bixinayso dhammaan wixii hanti ah ee ku burburay dagaalka waa haddii ay dadku nabadda qaataan wixii colaaddaa ku baaba'ay sidii dib loogu hagaaji lahay haddii beer baaba'day iyo haddii degaan guryo baaba'a ay yihiinba in ay ay dib u hagaajiso oo ay wixii dowladda awooddeedana ku hagaajiso wixii kaalmo ay u weydiisan karta caalamkana ay muxuu ay ku hagaajiso oo maxaan ku idhahdaa walaalaheen hiil walaalna ay diyaar u yihiin in nagala qayb qaataan beerihii baan dib u hagaajinaynaa haddii matooro la baabi'iyey dib baan u helaynaa matooradii biyaha haddii guryo la gubay guryihii baan dib in loo dhisaan diyaar u nahay haddii waddooyin iyo meela maxaan ku idhahda la jeexjeexay oo caqabada laga dhigay inaan ka qaadno dib loo hagaajiyo waddooyinka ay furmaan laakiin waxaasoo dhan waxaan markay reer hiiraan go-aansadaan nabad in la qaato waayo runtii markaan idiin sheego aad iyo aad ayaan uga uga niyad jabsanahay mas-uuliyiinta deegaanka ee dalkan joogta gobolkan joogta run inaan idiin sheegaan doonayaa dhaqan hadday tahay iyo maamul hadday tahay intaba waxba kama ayan qaba waayin ee waanay daacad ka noqonin in meeshaasi colaadda ay istaagto maanta marka intaan hayno waa intaa hadday sii socotana xanuunka unbaa sii badanaya labada madaxweyne iyo wafdigii ay hogaaminayeen ayaa gelinkii dambe ee maanta waxay dib ugu laabteen magaalada muqdisho xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn